waxaanu ka wada hadalnay wafdigaas waxay yidhaahdeen waxaanu rabnaa inaynu arrinta ciidamada ishor fadhiya oo tukanrakis ku hor fadhiya inaynu wax iska nidhaahno ma garatay waa gartay marka adinkuna maxaad ugu jawaabteen waxaanu ugu jawaabnay arrintaa iyada ah haddii dadka xidhan oo aan la kala qabsaday la isu sii daynayo waa dhaqan soomaaliyeed oo waa arrin aada soo dhoweyn leh wax kale oo laga wada hadli karo inta ciidankaasi tukan rag fadhiyo ciidanka somalilan waxaa halkan go-aan ka ah shacab iyo xukuumadda ciidanka somalilan intuu tukan rag fadhiyo wax laga wada hadli karaa inayan jirin oo kale waa gartay marka iyaguna maxay yidhaahdeen ma aqbaleen soo jeedinta aada soo jeediseen keliya waxay yidhaahdeen annagu haddee wax kaloanu odhan karno ma laakiin telefoonada aan koro qoranoo wariirku ka dayn bal waan daynaynaa warkiina waan la noqonaynaa bay yidhaahdeen waa gartay marka markii hore sidee ku bilowdeen wadahadalladan dhinaca nabadda ah waxay ku bilowdeen iyagaa la waraysa ilaa iyagaa soconaya e iyagaanu waraysano waxaad la soconaysaa sheegaan nidi waa gartay marka mowqifkiinan muxuu yahay idinka haddii aad tihiin salaadiintii iyo cuqaashii puntland annagu maamulka waa ka warqabnay inuusan ogolayn in laga wada hadlo hadal yacni waan waan ilaa ay ka kaxaan oo ka guuraan oo weliba dagaamadoodii ku noqdaan oo ay dhaafaan inta xuduudda puntland meel la yidhahdo lamida lamida ilaa ay tagaan annagu maamulka iyo shacabkaba waa kaga warqabnay markaan waxbaanu wadnaa baanu annagu iska qaabilaye wax loo tashaday ma ahayn ma garo marka maxaa ka soo baxay oo natiijo ah oo maaragtay aad u sheegi kartaan dadka samaha jecel iyo maaragtay nabadda tuqaraq iyo gobolka oo dhan waxaan u sheegi karnaa ma yidhaahdeen maxaabiistaas ha laysu sii daayo annaguna aanu soo dhaweynay laakiin waxay waan la noqonaynaa warka ay qabto puntland iyo shacabkeedu
tukanraq waxaan ognahay in ay dad badan oo labada dhinac ah ay ku dhinteen oo uu dhiig badan ku daatay oo weli la isku hor fadhiyo marka idinkuna waxaad tihiin cuqaashii iyo nabadoonadii iyo salaadiintii marka maxaa tala ah oo aad u haysaan dadka aad u tihiin madaxdii iyo cuqaashii iyo oday dhaqameedkii si colaadaas loo joojiyo adeer waxa weeye nimanka kani meesha lamida lagu leeyahay iyo tukanraq bal dadka waraysa intay isu jiraan oo ilaa intaas dalakan puntland baa degan marka dadakani diig soomaaliyeed inuu daato dhaxaydkeed darteed maalinba meel bay soo degayeen goortay halkaa yimaadeen oo noqon waayeen oo xishoob la waayey oo wada la waayey waxa weeye ciidankaasi ha noqdo baanu qabnaa haddii kaleeto xal aanu garanaynaa ma jirto waa inuu noqdaa ciidankaasi deegaamada jib ku noqdaa